kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kastaa joogtaan kuna soo dhowaada barnaamij gaaraha oon maanta diiradda ku saarayno guusha weyn ee baaxadda leh ee musharaxii madaxweynaha dalkaasi maraykanka master donald trump uu ka soo hooyey doorashadii dalkaasi ka dhacday maalintii shalay haddaba waxaan maanta si toos ah u waraysanay yuusuf xasan abgaalow oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo jaamacadda bugeemaha ka dhigtay maadada xidhiidhka caalamigaah iyo culumta siyaasadda iminkana wax ka ah iminkana ah ka ah caawiye bare isla jaamacadda bugem university isagoon weydiinna su-aalo aqoon-yahan bal ka warran doorashadan master trump ku guulaystay xisbiga jamhuurigu ugu soo hoyey guul baaxadda leh maxay uga dhigan tahay dalka maraykanse maxaad se ku tilmaami lahayd
bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamun calaa ashraf alambiyaai walmursaliin wasala allahuma calaa sayidina maxamed amaa bacdu saxafi sare maxamed waan kuu mahadcelinayaa waan kaaga mahadcelinayaa intaas kadib intaana u gudagelin su-aashaada waxaan jeclahay inaan halkaan hambalyo iyo bogaadin uga diro madaxweynaha rasmiga ah ee shacabkiisu doorteen kaas oo ah donald j trump waxaan leeyahay hambalyo madaxweyne ku soo dhowow siyaasadda dunidan casriga ah ku soo dhowow siyaasad maaragtay arrimo badan oo khaldan jiraan oo tusaale ahaan dalkaaga gudihiisa iyo markii la fiiriyo siyaasadda dibadda ee dalkaaga waxyaabaha aan ka xusi karo oo crisiska oo hadda taagan waxaa ka mid a dhaqaalaha adduunka caafimaadka la dagaalanka argagixisada dhammaan waxyaabahaas dunia ay hor yaallaan ku soo dhowow intaas kadib haddii aan su-aashaada u gudagalo doorashadaani waxay uga dhigantaa dalka maraykanka doorasho taariikhi ah markii laga soo tago dalka maraykanka dunida oo idil ayay u dhigantaa maaragtay doorasho gilgishay adduunka waxay geli doontaa rikorka taariikhda siyaasadda waxaan filayaa in tusaalayaal badan loo soo qaadan doono markii doorashada maxamedow lasoo hadal qaado intaas kadib waxaan kuu sheegayaa inay noqon doonto reference lagu dhigo jaamacadaha oo la daliishado mar walba wuxuu donald trump noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyey ee caalamka kaas oo qaybo ka mida bulshada ku aflagaadooda caaya dhibaateeya haddana uu codkii ugu badnaa ka helo isla iyaga marka doorashadaas maraykanka waxay uga dhigantaa doorasho taariikhi ah ilaa hadda inta la marayo dadkii maraykanka ahaa intii u codaysay donald trump iyo intii ku codaysay dhammaan labada dhinacba ilaa hadda waxay la yaaban yihiin sida wax u socdaan run ahaantii markii hadda aad u dhugatay c n n aljaziira v o a america dhammaan markii aad fiirisid markii aad fiiriso brofesorada jaamacadaha ee ilaa shalay intii la doortay ilaa maantay hadlay dhammaantood waxaa hadalkooda ka muuqda fajac waxayna dhammaantood aysan ku guuldaraysteen inay waxaa ku xiga saadaaliyaan marka doorashadaasi maxamedow doorasho taariikhi ayay ahayd
waayahay yuusuf waxaad sheegtay in ay ahayd arrin mucjisa ama la yaab leh sidaan ognahay master dram nin hadalla badan ay ka dhecdhecenayuu ama islaamka ha ku gafo ama dadka soogolootiga ah gaar ahaan dadka soomaalida ah dadka siyaasadda soomaaliya ama durusaana waxay in badan sheegayeen in mrs hillary clinton haweeneyda dimuqraadiga u ordaysay inay ku guulaysan doonto markaa maxaa isbeddelkan keenay maxay tahay sababta codkan laxaad kale maadaama dadka badan dimuqraadiga iyo dadka isbeddeldoonka dadka soogolootiga ay ay ay la dhacsanaayeen siyaasadda master miss hillary clinton maxay tahay guuldarrada soo food saartay aan la saadaalinaynin
maxamedow aad iyo aad baad u mahadsan tahay fikirkaa aa hadda qabtid waxaa qabay dad badan oo brofesoraa oo jaamacadeed waxaa qabay saynistayaal badan waxaa qabay dad badan oo ku takhasusay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah intaas kadib markii horean hadalkayga waxaan ku bilaabay inay ahayd world shock ama maaragtay disaster in politics oo ah maaragtay in wax weyn ka dhaceen maaragtay doorashadaas guuldarrada waxyaabihii horseeday maxamedow yaan waxaan rabaa hal laba saddex ilaa afar inaan ka taabto number one waxaa weeye maxamedow dalka maraykanka laga soo bilaabo dhammaan madaxweynayaashii ka horreeyey afartan iyo afartii madaxweyne ee ka horreeyey donald trump waxay ahaayeen dad eliteska dad political eliteska dadka la yidhaahdo oo hadda waxaad garanaysaa george w bush inuu isku yimid aabbihii iyo wiilkiisii inay isku mar dalka maraykanka xukumeen labo maaragtay taam ama laba xilli oo kala duwan isla markaa maxamedow waxaad og tahay hillary clintonta maanta tartamaysay iyo bill clinton inay labadooduba ahaayeen inay bill clinton uu ahaa maaragtay uu ahaa ninka qaba hillary clintonta hadda tartamaysay Een, waxaad og tahay si la mid ah wirrow wilson ayaad xasuusataa Een, madaxweyneya david easton madaxweyneyaal badan oo maraykanka soo maray ayaad xasuusataa dadka elitska marka waxaa la odhan karaa dadka maraykanku waxay ka daaleen dadkan elitska ah marka waxay rabeen political elitska inta ka guuraan dadkan siyaasiyiinta oo maarata gruubkan iska haysta siyaasadda maraykanka inay u dhiibaan nin shacab ah oo ganacsado ah oo aan weligii qaban xafiis intaas kadib donald trump waa midda labaad ee wuxuu isticmaalay trick weyn ama maaragtay een, wuxuu isticmaalay ee, arrin weyn oo xeeladaysan taasoo ah inuu kiciyey dadka neetifka ah oo maraykanka ah oo caddaanka ah Een, hillary clinton laftirkeedu waxay ka soo jeedaa dadka caddaanka ah laakiin wuxuu uga duwanaa donald trump inuu hadalla cadcad oo qeexan hawada u marin jiray dadkiisa si uu u kiciyo dadka caddaanka wuxuu u sheegi jiray inay shaqola'aanta haysata dhibaatada haysata een, argagixisada iyo amni darrada soo food saartay dhammaan inay sababeen dadka ka soo gelaya maraykanka dhanka mexico oo dadkan laatiinka loo yaqaana ah ee dadka soomaalida ah iyo islaamka oo uu isagu aaminsan yahay inay xagjir yihiin marka wuxuu dadkiisa mar walba ku dhiirigelin jiray oo ku abaabuli jiray haddii hal mar ay iska dulkiciyaan dadkan oo asaga doortaan inuu dadkan ka kicin doono kadibna dadku ay fursado badan heli doonaan Een, taasi waxay ahayd waxyaabaha uu ku kiciyey donald trump waxyaabaha u saamaxay inuu meeshaa noqdo waxa- donald trump waa bilioneer weeye waa ganacsado weyn oo dunida laga yaqaano waxaad garanaysaa maaragtay fafaalooyinka ugu weyn ama maarata donald trump wa trump tower towers waad aragtay maraykanka xarumo badan buu ku leeyahay trump airlines baa jidha diyaaradu leeyahay waa ganacsado weyn Een, inagoo dhanka kale iloobayn hillary clinton clinton foundation in maaragtay millions dollars ay ku helaan ganacsiga laakiin trump ee si la mid ah Een, ayuu ganacsigaas u leeyahay oo aad bay u kaabtay Een, waa midda saddexaad ee maxamedow waxaa lays odhan karaa dadkan yuhuudda la yidhaahdo oo maaragtay dad dunida saamayn weyn ku leh ayaa donald trump eh, si aad iyo aada u taageersanaa Een, number afar maxamedow waxyaabaha istacajabka ah oo dalka maraykanka ka dhacay doorashadii shalay ka dhacday waxay ahayd in dadka maraykanka ah in dadkii donald trump uu ku gafay uu caayi jiray uu aflagaadayn jiray oo ay ka mid yihiin dadka maaragtay ka soo jeeda latin america oo ka yimid dhankaas kuuba iyo inay codkii ugu badnaa siiyeen taasna waxaa maaragtay lagu sababayn karaa siyaasaddii maaragtay dimuqraadigu ay kula heshiiyeen dalka kuuba dalkaas dadkaasi waxay ka xun yihiin in dimuqraadigu uu heshiis la galo kuuba sidaas darteed ayay codkooda waxay ku shubeen maaragtay eh, donald trump oo codkooda maaragtay sidaas ay u siiyeen Een, waxa weeye waxyaabahaas oo dhan ayaa meesha ka dhacay een, maxamedow Een, waxaana lays odhan karaa donald trump waxyaabahaas oo idil ayaa u sahlay inuu si sahlan ku noqdo madaxweynaha maraykanka waayahay master yuusuf wakhtiga oo inagu celiyay ah awgii eh, su-aasha kadamku daweyne waxay tahay in maadaamaad ka hadashay in waxaad ka hadashay arrimaha gudaha een, ayaad uga hadashay aad baad ugu maadsan tahay een, qayaxitaanka iyo een, runtii sharaxaadna gastay arrinka arrimaha dibadda ayaynu bal xoogga saari doonaa siyaasaddii maraykanka arrimaha dibadda gaar ahaan hadday noqoto ciraaq kii argagixisada afghanistan barnaamijkii lugneerka ee kuuriyada waqooyi iyo macaamilkii dunida islaamka maadaama duraan maanta ku guulaysay sidee isu bedeli kartaa amase maxaa kusoo kordhi karay kula tay gadanta arrinka loo caali waayey ee israel iyo falastiin oo kale in maxaad ka soo ah, bixi karaa is leedahay aqoontaada
Een, aad iyo aad baad u mahadsan tahay waan u mahad celinayaa warbaahinta puntlands com iyo wariyaha maaragtay eh, wariye maxamed eh, cabdulaahi oo eh, dalka yugaana wariyaha dalka yugaana u fadhiya puntlands com intaas kadib waxa weye maxamed oo dunida saamayn weyn iyuu ku yeelan karaa soo bixitaanka donald trump Ee, laga soo bilaabo markii la doortay donald trump waxaa jiray dalal u hambaliyeeyey Een, dalalkaas u hambaliyeeyey aad bay ilaa hadda u yaryihiin walow la fili doono inay iska soo hor iyo daba bixi doonaan dalalka u hambaliyeynaya laakiin waxay wax walba u muuqdaan in siyaasaddii dunida maxamedow ay isbeddeshay Een, waxay isku beddelaysaa donald trump markii uu kambaynka ku jiray een, wuxuu wuxuu si aad iyo aada een, u taageersanaa siyaasadda uh, ruushka wuxuuna sheegay inuu ruushka iyo maraykanka dhex dhigi doono siyaasad wanaagsan oo ku dhisan eh, iskaashi xiriir iyo maaragtay mid amni labadaba Een, marka donald trump wuxuu aad u dhaleecayn jiray dalalkii sida weyn saaxiibka ula ahaa laga soo bilaabo dagaalkii labaad ee adduunka sida faransiiska een, iyo maaragtay britain ama maaragtay boqortooyada ingiriiska yuu si aad iyo aad u dhaleecayn jiray buu u dhaleecayn jiray xilligii doorashada marka waxay noqonaysaa dunidii een, saamaynta uu donald trump ku yeelan doono waxay noqonaysaa saamayn aad u weyn adduunkii labadii block ee ishayey waa isku wareegeen waxay noqonaysaa in dhankii kale oo yurubi yurubiyaankii kale ee maraykanka la socon jiray laftirkoodu ay ilaa hadda ka fiirsadaan xiriirka maraykanka marka waxaa la odhan karaa een hawshaasi maaragtay saamayn weyn bay ku yeel- ku yeelatay eh, dunida waxaan maxamedow og tahay laga soo bilaabo markii trump la doortay labadii saac oo ku xigay inay dhammaan sicirkii suuqyada dunida uu kor u kacay Een, dollarkiina uu hawada isku shareeray waxyaabaha waxyaaba waxa sababaya waxaa ka mid a walaac ay muujinayaan dadyowga dunidu oo ay ka muujinayaan maaragtay soo bixitaanka donald trump ayaa ka mid ah Een, intaas haddaan intaa uga tago haddii aan su-aasha qaybteeda dambe ka jawaabo oo ah dhanka israel israel donald trump markii uu kaambeenka ku jiray in badan ayuu wuxuu yidhi waan jeclahay israel xataa mar ka mida mararka kaambeenkiisa wuxuu sheegay inuu gabadhiisa siiyey wiil maaragtay yuhuudi ah si ay u dhasho ilmo yuhuudi ah Een, marka maraykanka iyo israel oo leh xiriir taariikheed oo soo jireena oo wakhti dheer maaragtay soo socday xiriirkoodu uu sii adkaan doonaa maxamedow ee inta aqoontayda ah Een, anoo ku ablay garaynaya ama ku dabaqaya donald trump iyo hadalladiisii Een, intaasi waa in Ee, siyaasadda bariga afrika ee, siyaasadda waxaan ka wadaa ee, maaragtay bariga dhexe waxay noqon doontaa maaragtay siyaasad shaki badan isku soo wada duuduubo ee, dunidu wuxuu dib u geli doonaa aniga aragtidayda ee, maaragtay een, ee, waxay dunidu dib u geli doontaa dagaalkii qaboobaa wixii loogu yeeri jiray waxaa imaan doona kale shaki maaragtay eh, bulshooyinka dowladaha adduunka ka dhexeeya waxaa yaraan doona roolkii qaramada midoobay Een, waa anigu sida aan u arka maxamedow Een, intaasi waa intaas ugu dambayn waxaa maantay uu donald trump caddeeyey oo uu dunida ku soo siyaadiyey in qof mas-uulah oo musharaxii hadalladiisa caddayn karo hadalladiisa oo bilaa diblomaasiyada oo qeexan in uu kala hortago bulsho dalka uu xukumayo kala qaybiyo oo ku kala qaybiyo afkaar guracan een, oo uu qaar dadkii u kala qaybiyo madow dad latiinik ah islaamkii uu u kala qaybiyo dabadeedna qofkaasi uu ku soo baxo oo weliba dadkii uu aflagaadaynaya uu caynayay ay siiyaan codkii ugu badnayd Ee, donald trump taariikhdaas ayuu dunida maaragtay ku siyaadiyey Een, waana wax maantay maaragtay aad iyo aad uga yaabisay maaragtay ee, ee, dunida Een, aad iyo aad baad u mahadsantaha